kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aan idinku hayaed ku maqli doontaan waxaa ka mid a dal dadka uu xidhiirka jacayl ka dhexeeya ee uu kala irdheeyey xanuunka covid nneteen daraaddii u oggolaaday inay si soo booqdaan dadkaas waa inay caddeeyaan in xidhiid jacayl iyo kalgacal ka dhexeeyey muddo lix bilooda waa inay soo saaraan sawirradii ay isu diri jireen waa inay dadka waa inay soo saaraan fariimihii jacaylka isu diri jireen waan ku xiisayda dhacday lixdaa dee intaa magarasa caalamku kala xidhnaa inta jeere inta dee saacadihi ay isla hadli jireen marka dhegaysta aada waayahan oo kale uu soo taagnaato sawxaalku iskama aha uun godob qaaday waayuhu oo midba goonni u xidhay bal xase aan samatarna aynu eegno
godob qaaday waayuhu annaa guni ma ii dhigay gabaahir ma igu furay geriya ma ku ambaday
sidoo kale waxa aan barnaamijka ka madhnaan doonin xubintii halabuurka iyo heesaaga iyadoo uu inala caweyn doono fanaanka cabdirasaaq anshax
ninkaad la dardaarmisan ninkaad la dadaalisan ninkaad runta daban wadan ninkaad caqli dabaan sitaan duwada guushuu
falcelin badan ba wallaahi iyaa waxa weye nagaga soo noqotay xagga haweenka waxayna ahayd waxa weeyaan mid ka maqan way tabayin wallahi barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal muddooyinkii u dambeeyey waxaa dunida si weyn u saameeyey xanuunka covid nneteen ee uu keena coronavirus kaasi oo noloshii caadiga ahayd ee adduunka wax weyn ka beddelay waxaanay dalal badani qaadeen tallaabooyin ay kaga gaashaamanayaan islamarkaana ay ku xidhayaan dhammaan xuduudahooda hadday noqoto bad berri iyo weliba cir iyagoo sida oo kalena dadka ku soo rogay bandow amaba inay guryahooga joogaan si ay u xakameeyaan faafitaanka xanuunkaasi idinku daalin maayo waad ka raragsantihiin waayaha uu xanuunkani dunida bidaye kala xidhnaanshiyahaasi ayaa la tilmaamay inuu keenay inay ilya baaris ka qaadi waayaan dad isku indhadoogsan jiray oo uu ka dhexeeyey xidhiidha jacayl waalid walaal iyo weliba jacayl kaloo caadiya waxaana muddadaasi dhacday in qof kastaaba uu dhinaciisa waxa yarnaaday isagoo weellaa boholyo aan xad lahayn oo uu qofka kale u qabo balse uu waayuhu kala irdheeyey islamarkaana halista jirta ee xanuunkan aawadii uu mid kastaaba yaqiinsan yahay inay sidan dani ugu jirto haddaba dhegaystayaal wax sidaasi la ahaadaba dalka denmark ayaa toddobaadkan qaaday tallaabo dadkaa aynu soo tilmaannay ka farxisay kadib markii uu oggolaaday in dalkiisa ay soo geli karaan islamarkaana dadka ka imanaya dhowr waddan oo si gaara u cayimay ay soo booqan karaan amaba ay arki karaan dadka ay u xiiseen ee ku sugan waddankiisa bal haddaba dadkaasi waxaa laga raba iyo weliba waaye ay ku sugnaayeen waxay noo haya oo aan soo dhoweyn doonaa cabdixaafid cawil ismaaciil cabdixakiin aada iyo aad ayaad umahadsantay horta cabdixakiin oo saad ka warqabto caalamka oo dhan iyo xanuunkan covid sagaal iyo toban siyaabo kala duwan ayuu u saameeyey marka laga yimaado dee dhibaatada guud iyo dhaqaalaha iyo caafimaadka meelo fara badan oo aan dad badanba dhegahooda kusoo dhacaynin ayaa jira saameyn oo ku yeeshay tusaale ahaan hadaynu soo qaadano waxaa jira dadkii waaweynaa ee ayeeyada iyo awowyaasha ahaayoo kale carruurtii yaryarayd ee ay awowgiiyo ayada u ahaayeen oo soo booqan jiray ayaa meeshii ka baxday dadka cabdixakiin waxa laga yaba dadka caadiga inaanay dareensanayn laakiin iyaga wax weyn bay u ahayd in xilliga magarasa dabayaaqada toddobaadka oo kale waa dad de kala degan oo sideena maaha dee ummad dee meel wada joogto oo mar kasta is arkayso oo dee magarasa qoysnimada iyo waxaas ka dhexeeyaane odayga iyo dee islaantuna meel bay degan yihin markay awooy ayay noqdaan dee carruurta dhaleena meel bay degan yihiin marka dabayaaqada wiiga inay carruurta yaryar ee dee ay ayadii awogu ahayn u yimaadaan wax weyn bay lahayd ka maalmaha sabtida xadda lasoo booqanayaa lagu kala nafisi jiro oo las waraysan jiro xaqal ciid inay carruurta yaryar doonayaan waxaan ahayn farxadda iyo xitaa iyo kuwa xitaa ayada iyo awooda ah ayay u ahayd meeshii bay ka baxday waan gartay ingiriisku waa kan dhawaan yidhi dee sheekadii waa lasoo dabcinayaa qoysasku waa isu imanayaan oo magarasa daaradooda ay wada fadhiisanayaan oo marka ayadii awooda halkaasaa laga salaamaya halkaa waxay ka heleen waxoogaa dabacsanaana spain oo kale waxaa ka dhacday in layidhi dadku isma iman karaan oo xitaa laba qofood ee saaxiib ahay wada meel wada wada deganaa layidhi meel isugu yimaado iska salaama marka sheedumaa la iska arkay markaa tani maxay tahay hadda sheekada dana sheedaas baa la iska arkayay dalka denmark ayaa haddaba sheekadan waxa uu ogolaaday in lamaanaha isjecel ama saaxiib ahaadaan ama magaraasa xidhiir dheer ha ka dhexeeye inay is arki karaan waa gartay marka lamaanahaasi waa lamaanaha kuweeye ma kuwa wadanka gudihiisa joogaa mise waa lamaanaha adduunka o dhan tusaale ahaan oo kale dee qasab maaha laba qof oo wadanka wada joogo inay dee xiriir ka dhexeeyo waxaa jiri kara qofkii isoo wadanka jooga in qof wadan kala jooga inuu xiriir ka dhexaynayo marka ma wa- kuwa wadanka joogunba mise waa guud ahaan waa mataanaha jooga afar dal saddex dal waa saddexda dal ee la isku yidhahda scandinavianka oo iyaga laftooda marka qaarkood baabad moodaysaa dalba oo waa afkooda waa isku dhow yahay waa isku meel bay ku yaalaan waa eh, isku abtiyaal iyo ilmaabtiyo iyo habar wadaag iyo dee adigu waxbayo badan baa iskaga xidhxidhan Eh, iyo Waa- dal- waa- waa tol iyo xid waa tol iyo xidid labadaba iyo dalka jarmalka oo soo raaca wadamadaasoo kale dee nagu sheegnay dadweynuhu jilcino wadamadee bay noqonayaan scandinavianka baan waa wadamada denmark eh, wadanka finland sweden iyo eh, hor intaas horta la isku aada wadamada scandinavianka iyo jarmalka oo soo raaca Hahay.
Waa gartay.
Marka- marka maxaa laga rabaa dadkan in macnaha maadaama ay adduunyada kala xidhan tahay xanuunka daraadii qofka aanu iska dhoofi karin oo wadankii iska tegi karin oo dad adduunyi- adduunyadii wadan kastaaba xadkiisii xidhay maxaa dadkan laga rabaa see iyaga gaar loogu ogolaanaya dadkaas cabdixakiina waa inay caddeeyaan in xidhiid jacayl iyo kalgacal ka dhexeeyey muddo lix bilooda waa inay soo saaraan sawirradii ay isu diri jireen waa inay dadka waa inay soo saaraan fariimihii jacaylka isu diri jireen waan ku xiisayda dhacday lixdaa dee intaa magarasa caalamku kala xidhnaa iyadoo laisla ooyayo laisla Iyadoo borooranayo la isla dee halkaa magarasa fiidiyoodii ay iskula hadleen inta jeere inta dee saacadihii ay isla hadli jireen wuxuu baan xasuustay wax kale kuma garatidi berigii eh, ugu horreysay ingiriisku oo cabdixakiinoo soo saaray in dadka re- oo laysu keeno qoysaska ayaa waxaa la- waxaa loo jiray sawiradii meherada idinkoo isku dhegan idinkoo isla salaamaya jacaylkiinii soo caddeeya waaba is ogolaanshihii qoysaska ee ingiriiska oo kale Family reunion.
family reunion
marka waa inay soo bandhigaan xidhiidhkoogaas wuxuu ahaa iyo oo rasmiya Saw- sawiradii fariimihii eh, haddii beedmayo intay is yaqaaneen adigu inay caddeeyaan un xidhiid dhab ah oo jacaylinu jiray kadibna markaasay isu imanayaan een, intaas waxaa dheer in dalka jarmalka iyo dalka dhanmarig oo kale xitaa ay iyo ka fekereen ay soo celiyaan een, maxaa la yidhaahdaa xidhiidkii dalxiiska waayo cabdixakiinow dee dal- dadkan isu isu socon jiray iyo dalxiiskan isu socon jiray malaayiin dollar ayaa caalamkan ka faa'idi jiray adduunyadu ka faa'iidi jirtay oo dee wixina waa istaageen adduunka inuu kaco oo dee shilinba la waayo waa waa ka ku dhow markaas taasna waa hawlaha imika labada dal wadaan jacaylku ku xigaya waya ugu dambeyn haddaan ku weydiiye cabdixaafid en dee dadkan xidhiirku ka dhexeeya amaba isjeceloo keliya ta maaha dadka inta badan en isku xiisay amaba muddadaasi istabay amaba dee baholyowga caadiga aan caadiga ahayn isku qabaa en qaraabaa jirta sad xagga horeba sheegtay iyo hellaa jira dad dee wadamadana saa tilmaantay waa dad tol iyo xidhiidba labadiiba ah ma dadkan mucaashiqiintu bay ku kooban tahay hawshani mise dadkii kalena waa lasoo ogolaanaya cabdixakiinow soo eh, marar kasta marka iminka wararkii aynu eegayno soomaad maqal eh, eh, dowladda ama dalkaasi hebel waxa uu samaynayaa eh, wejigii koowaad ee dabcinta isu socodka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo dadka waa waxa weeye waa waa dabcinta isu socodka laakiin waxa ugu horeynaya lamaanaha maadaama iyagu dee dad isjecel yihiin kuwa kale loo kaxigayaan ayaa layidhaahay marka qaraabada iyo asxaabta iyo waa next faceka waa wejiga labaad iyagana waa loo ogolaaday cabdixakiinow aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayay dhegaystayaal marka ay arrimuhu halkan marayaan waa halkii heestii xasan aadan samatare sow xaaladda dadkani may ahayn godob qaaday waayuhu oo midba geesu xidhay
shaqani muxuu gabay abaduu shawadaa jecel bud muxuu ku kala riday laba guur iskooga geeriga mid yiriyo shaqani muxuu gabay nabaguu shawada jecel gud muxuu ku kala riday laba guur iskooga geeriga midiriyo gedi dheer muxuu caalaqe gacal oo man kala raraydna geed ku kala xiray gedi dheer muxuu caalaq gacal oo man kala raraydna geed ku kala xiray xasan ka gaaxda nasiibka biyaa dilay isnaada gaari waay maxasan ka gaaxda nasiibka biyaa dilay isnaada gaari waay godoob qaaday waayuhu annaa goni may dhigay gabaahi maygu furay godoob qaaday waayuhu annaa goni may dhigay gabaahir ma igu furay gerya ma ku ambaray somayga deedi gorayoy gabalkooda somayga deedi gorayoy gabalkooda
halka weli aad nagala socotaan waa barnaamijka cawayska washington ee v o a haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka cabdirasaaq ismaaciil cali oo ku magac dheer cabdirasaaq anshax waxaana dhegaystayaal idin kala bixi doonaa wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur oo fanaanka magaalada hargeysa kula kulantay islamarkaana waraysigan kaga qaaday
waxaan jecelahay mid ka mid a heesihii ugu dambeeyey ee ducaqaba Sax.
ee labada kun iyo labaatanka iminka aada daawaha kasoo qaaday inaynu dhagaystayaasha een, aynu bal usii dayno heestaasi erayadeeda yaa iskale erayadeeda waxaa iskale abwaan xasan salebaan iyo laxankaba isagaa iskale muusiguna waa weli ibraahim een, heestu saasay ku timiday inta badan dardaaran baa ku jira een, haweenkay ka hadlaysaa oy la dardaarmaysaa een, haweenkaasi een, markii ay dhageysteen ee heestu baxday ee la daawaday wax falcelina heestaasi markaa kasoo noqdeen aada iyo aada weliba Mhm, een, waxa weeye mid la qabo iyo mid aan la qabinba mhm, haweenka way la hadlaysay haye een, waanay lahayd hoga tusaaleyn bay lahayd ammaan bay lahayd haye ducay lahayd dardaaran bay lahayd een, intaba way lahayd heestu sax.
dhan walba way ka hadlaysay een, falcelin badanba wallahi iyo waxa weeye nagaga soo noqotay xagga haweenka waxayna ahayd waxa weeyaan mid ka maqan
oy tabeeyeen way tabayn wallahi waa hagaag heestaasi ayaynu markana usii dayn doonaa dhagaystayaasha dhagaysa habboon
Ole tumaro, ole, ole tumaro, ole. Ninkaad la dardaarmisan, ninkaad la dadaalisan, ninkaad runta daba wadan, ninkaad caqli dabaansidan, suwada bulshuu helaa. Hadduu ragu doqonsanaa, haduu ragu doqonsanaa dulqaadiyo samir lahow ninkee duwatana hanuuqa ayaan lagu odhan degdega ayaan lagu odhan dayaxa ayaan lagu odhan dabshida ahow daneed ku filan ahow ducaqaba asturan doqana calabbaage haddaad guur dadab gashaa dulqaadiyo samir lahow ninkee duwatana hano ayaa lagu odhan degdega ayaa lagu odhan dayaca ayaa lagu odhan dabshida ahow danihiid ku filan ahow duca qaba asturan ilayn darajada haweenku ilayn waa wada dulqaadka xeshoodku miduhu dambaalay ilayn rabkuma dambaabo ilayn dabadeed macaayo ilayn dandaan dandaan ilayn dandaansan maayo ilayn darajada haweenku ilayn waa wada dulqaadka xeshoodku miduu dambaalay ilayn rabkuma dambaabo ilayn dabadeed macaayo ilayn dandaan dandaan ilayn dandaansan maayo haddayse habeen dawaafka dadkoola suuqa meerto intay gurigooda diido hadday kolba laba ku daado hadday dul jaan la shoogto absaasha hadday dalayso halleeyo hadday ku daasho haddayse habeen dawaafka dadkoola suuqa meerto intay gurigooda diido hadday kolbalaba ku daado hadday dul jaan la shoogto absaasha hadday dalayso halleeyo hadday ku daasho wale darajadu dhaweeqa wale wale ceebaha dusheeda wale wale kii dega tilmaame warkeeduna jawaadayaali wale darajadu dhaweeqa wale wale ceebaha dusheeda wale wale kii dega tilmaame warkeeduna jibaadayaali haddaad sugnaanta diida dibadda xumahaaga keento intaad kolba daabanayso agoogta haddaad ka dayso jidhkani dusha laga arkaya inuu dambi yahay yaqiiso jidhkani dusha laga arkaya inuu dambi yahay yaqiiso
dhegeystayaasha mar kale haddaynu xasuusino caweyska washington ee v o a hargeysa waxaa ku martiyay cabdirasaaq anshax fanaanka codka macaan En- anshax dadka heesahaaga dhageysta Hmm.
ama fankaaga taageera kuwaas waxaan aaminsanahay inay yihiin kuwan wax ku ahay kuwa wax iga dhigay ama waxba maasmooday marka hore haye laakiin iyaga wax iga dhigay haye
Een, haddii ayna iyagu qi- qiimeyn lahayn haddayna isharfi lahayn haddayna i dhegeysan lahayn een, koley waxa weyaan anigu anshax ma ahaadeen aada iyo aad anshax marka iyagaan ku ahay iyagaad ku tahay Aad dadkaa iyo- wax lagu yahay bulshada wax lagu yahay Hmm.
En, heesta geel jire oo iyana kamid a heesihii ugu dambeeyey ee aadka loo xiiseynayay loona hadalhayay En, saameyntooduna aada u sarreysay aad wada qaateen adigii nimcadegan fanaanada qaaliga En, heestaasi qaab nooceeya ayay ka sheekeenaysaa ama ay ka waramaysaa sawirkeeda haddii aada dhageystayaasha intaan daawan Sax.
aada u turjunto heestaas waxay ka waramaysaa heestaas waxay ka waramaysaa een, nin waxa weeyaan waayo araga haye oo dee intuu adduunka soo maray een, meel walba te- meel walba tegey haye kadibna intuu iskaga waayo keenay yidhi wax kuu dhaama ma jirto waxa weeyaan qoodiyadaadi iyo geelaagii haye oo miyigiisi iskaga soo laabtay haye
Een, iyo inan reer magaala Ee, kadib wuxuu isleeyahay aad caawisid marka gabadhii waxay leedahay buur adoo noocana oo sidan aniga caawin mayside oo reer miyiga dee oo ha ka habsaamin geela ma garatay haye dee oo reeri iyadu waxaa qiimaysay ee, darayskiisii iyo marxaladii markaa uu ku jira haa labiskiisii iyo marxadaas iyo qiimaysay balse aqoonta de ku jirta iyadu war ma ahayn Een, adduunkan waxba kama warhayside adduunkuu tegay oo samadaasa la wada tegay oo ma garatay halka la marayo adug malaynaysa geelana aad ka haysa ma garatay deetana wuxuu le walaal may saa waxa weye haw degdegine waxaad sheegaysaan waan soo maray mar horaan tegey war adoo noocana iyo leedahay markaa oo gudintan iyo gaawahan iyo dee intan waxa weeyaan ma garatay Sinta, ha.
ha iyo geedan waxa weeyaan aniga hayga gadan dee samadan guura aad iyo aad ha ma garatay marka isagu wuxuu leeyay walaal waxan wax maaha ciyaar lagu helo waa haybada ilaahay bixiyo waa dhaqankayagii waa dhaqankeenii waxa weeyaan een, waxaan maanta umma- ummadaha kale ay haystaan maaha buu leeyahay aad iyo aad Ha.
geed iyo lo-d iyo dee Ha.
intaba ha garab marin ha Een, ereyadeeda anshax heesta ereyada heesta waxaa iska lahaa abwaan cali mooge laxankeeda waxaa iskala daawad xanfar muusigeeduna waa axmed weli ibraahim codkuna waa adiga iyo nimca degan Mhm.
dhegeysa habboon
war adduunka isgarab degay waxageedii loo yahay iloo guntanayaa iloo guntanayaa guudka sare in laga dego in laga dego
afagaalka guriyu dayaxaa isgarab maray Eh, isgarab maray war hore inaan tagay maba ogid ka darani engelina soo jiray afagaalka guriyu dayaxaa isgarab maray Eh, isgarab maray war hore inaan tagay maba ogid ka darani aan engelina soo jiray
geliyo lo iyo adoo watagu iyo xoola ogaawihii iyo sita go'an yar iyo gudin madiga gadaysa samadan u guura u guura
dhegaystayaal qayb kale oo ka mid a waraysigana barnaamijka cawayska washington ee toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan gudahana barnaamijkeeni toddobaadkan intaasaan kusoo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
wadaqankuweynu angaaruleyna wadaqankuweynu angaaruleyna galad eebba weeyo iyo waxa la gurin karayn weliga weliga ha garab marin geliyo lodiyo aniga ha garab marin geliyo lodiyo anigu oo aygu ceeb maaha gudintaydu ceeb male waa dhaqanku weynu angaaruleyna waa dhaqanku weynu angaaruleyna galad eebba weeyo iyo waxa la goyn karayn weliga weliga ha garab marin geliyo lodiyo aniga ha garab marin geliyo lodiyo anigu oo aygu ceeb maaha cabgudintaydu ceeb male cashaq ruuxu gubayo gowracay ayaanahay cashaq ruuxu gubayo gowracay ayaanahay nin guurkaaga jecel baanahay ogo'aya adigee gacantaada gacantaada gacantaada gacantaada idhiib